ku bilowna ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta la wareegay buundada deegaanka xawaadley oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe buundada xawaadley ayaa muhiim u ahayd isu socodka al-shabaab ee gobolada labada shabeelle hiiraan iyo galgaduud waraysiga waa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa howlgalkan waxa uu ka waraystay taliyaha hogaaminaya howlgalkaasi gaashaanla sare abshir maxamuud maxamed shataqey
bismillahi ramaan raxiim waxay ahayd waa deegaanka xawaadley aan la wareegin kahor horta waxaan kasoo qabanay tuulooyin kale oo badan oon soo sugnay amnigooda waxaan marka ugu dambeysana kusoo gabagabeynay boondada xawaadley howlgalkana waa sii soco doonaa muhiimada koowaad waxay tahay hadda waxaan gacanta ku haynaa boondada xawaadley oo cadowga iskaada goosh yihiin gobolada dhexe iyo labada shabeelle iyo hiiraanba marka deegaanada aad gacanta ku dhigteen marka laga reebo xawaadley maxaa kaloo kamid ah
wa waa tuulooyinkii hore mataqaanaa sheegeen oo hosmadsheelow lagaxloow meyaaqle tuulooyinkaas o dhan waxaan soo marsiinay arkaan soo marsiinay
deegaanada aad la wareegteen balcad intee kilomitr ay u jiraan ama johar
walaa adiga waxay u jiraan ilaa adiga tuulooyinka jigtagee soddon kilomitr meelahaas muhiimada waxay tahay marka buundadan iyo xawaadley waxay macno weyn u leedahay dowladda soomaaliya khaasatan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed meel cadowga iskaaga gooshayay kuna sameehayen mataqaana isheegay dadka masaakiinta meelaha degan inay biyahana ku furaan dhibaato badanna mataqana sheega isticmaalaan marka waxaan waxaa guul noo ah inaan maanta si mataqaana isheegeen laayey oo mataqaana lagu fududiyey gacantana ku hayno degaankii xawaaley
taliya shataqey sidaan ka warqabno balcad iyo johar isu socodkeeda amniga aada ayuu u adkaa qabashada deegaanka xawaadley muhiimad intee leeg ay u leedahay in wadada si caadiha ay u furanto
waa meelihii ay ugu soo duuli jireen jidka xawaadley ay kamid tahay markay mataqana ay sheegaan ama meelo gelinayaan ama dadka sidooda badan ba ayaga waa dad mataqaanaa dhagarqabya leh ka shaqeeyo inay dadka masaakiinta dhibaatayaan miino iyo qarax iyo qofku wax ka galabsatay iyo qof wax ka galabsanba iyo mataqaana sheegeen dadkan ay iskugu mid yihiin dad dilaan maalidana soo baxan way wallahi dadka dhibaato badan ayay u dhiigteen qoladan khawariijta dadna uma roono diin uma roono waxay usiya ma jiraan meesha haddaan tagnay waxaan arnay beerihii mataqaana bislaaday oo biyo lagu deynayo guryihii oo biyo lagu deynayo in dadka farakacaan ay ku noolaadaan meesha dhawaan abaar iyo mataqaana isheegi biyo iyo mataqaana isheegi lagu deeyey abaar eelo marka horena abaar jirtay biyihii socdan mataqaana ciidamada ayaa mataqaana sheeg jawaanadii iyo mataqaana qiimashi geel ay ka xireen biyo lagu deeyey guryahoodii iyo beerahoodii lagu deeyey si u barakacmay macnaheedu noo simi kartaa waa deegaanka keliya ee mataqaana meesha ay ku dhimanayaan ka sameynayeen haddii ay aadayaan gobolada dhexna aadayaan hiiraan haddii aadayaan shabeellaha hoose haddii aadayaan shabeellaha dhexaad markay sheegeen waxaan kaloo sameynay shan sano xawaali lagama isticmaalin internetka lagama isticmaalinba maanta dib ugu soo laabtay waa mahadsan tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo gobolka shabeellaha dhexe dhaqdhaqaaqa ciidanka waxaa lagu tilmaamayay in uu ahaa mid gaabis ah tallaabadan ma waxay noqon kartaa mid bilow u ah howlgal ka bilaabanaya guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe
horta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxay leeyihiin talisma laga xukumo gobol gobol iyo mataqaana isheeg iyo taliskaas guutadii iyo qaybtu amar siiyo ayaa dhaqaaqaysa haddana amar waxaa sheeg taleeshana ka noogu siiyeen inaan dhaqaaqno cadowgana ka horeyno ummadda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare abshir maxamuud maxamed oo loo yaqaano shataqey oo u warramaya wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane